وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan shirkan jaraa'id uga jeednay inaan u tacsiyeyno oo aan idhaahno inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun guud ahaan dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada ahaa ee ku qarqoomay badda u dhaxaysa masar iyo talyaaniga iyagoo tahriib ah oo nolol iyo shaqo raadis ah xaqiiqa ahaan waa arrin muusif oo aada looga xumaado maalin walba dhallinyaradeeni waxna inay xabadda ku dhammaadaan waxna ay badda ku la tagto ninba u meel noloshiisu ay kusoo ururto waxaad moodaa inay arrintaasi tahay mid laga xumaado mana aha wax mar keliya dhacay oo wax soo noqnoqonaya waan uga tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraawadii iyo shacabka soomaaliyeedba guud ahaan dhibaatadaas gaadhay ee aadka u foosha xun ee dhibka ah ee aan hayn wax ciqaab samaawiya ah wax annaga aan gacmaha annaga ku keensanay wax mar walba dhaca oo aan laga waansa laga waan laga waan laisku waansanayn laga waana qaada lagu cibro qaadanayn markaan tacsidaas ka soo gudbo kadib maxaa abuuraya inay xaaladda intaa la intay dhacdo oy dhacdo oy dhacdo haddana lagu waansan waayo oo mar walba ay dhacdo waxaan is leeyahay waxaa dhacaya waxyaala la xallin karayo waxyaala xal dowladaha dowladda soomaaliyeed dowlad goboleedyada beesha caalamka haddii la isugu tago waa xal wax laga gaari karayo mid waa dhibaato oo ninka dhibkaa ka baxay isagu isagii oo noloshuu ku jiro og iyo xaaladuu ku jiro wuxuu la hadlayaa maalin walba facebook intuu ku jiro wuxuu ka hadlayaa wanaagga uu gaadhay iyo guri nin kale leeya intuu hoosteed kusoo sawiro sidanaan hayo meeshanaa fiican iyo waa wax barobagandhaha horta dadka dhibaato loogu hayo intii kalena nion isleeyahay alalaha meesha hebel isu soo sawiray nin isagiiba shiitan oo laga yaabo inuuna saaka quraacanin guri nin kale leeya intuu isku soo soo sawiro inuu ugu soo faano nin walba u yidhaahdo khatartii adigu martay nin waliba ha soo maro waa dhibaatada ka mid tahay magafo wax la yidhaahdo oo lacagta u fudaydiya dadka marka horeba oo odhanaya haye waa lagu qaadi markii meel la geeyo cirkaa dhadhul kaa dheera marka dambe in la yidhaahdo lacagta intaa leeg reerkiini iska keena intii loo soo sawiro intaa keena laga soo qaylisiiyo oo maalin walba nin intu ku yimaado kuleeya magafa libiya ku haysta ilmahaygii kaale wax igala qabo lagama waan laguma layskuma waansanaya dhallinyaradina way kusii socotaa magafihiisiina xalkiisii waa lagu wadaa waana dad soomaaliya waxaa dilaalka ka ee waxaan shaqaynaya waana la qaban karaa lamana qabanayo qodobka ugu darani waxaa weeya dadkan dhallinyaradu waxbay baratay waddankay wax ku baratay iskuulley kaga baxeen jaamacadii waddanka jiray ku baxeen shaqay u baahdeen shaqadii ma helayaan ma jirto shaqadii waxaa inta badan qaata hay-adihii imanaya shaqada bixinaya shaqooyinkay bixiyaan dad bay dibadda uga yeedhaan waxaa imtixaanada dibadda lagaga soo helaa oo shaqada inta badan luuqada iyo intii wax lagu xidhay baa laga dhallinyaradii inayna iyagoo shaqadii garanaya ayna waxba shaqadii helin shaqaalo qiimo qaaliya lagu keenayo dibadda lagu waxaynayo shaqo abuur ma jiro maanta hadda soomaaliya markaa ka soo qadna xamar baysaska ku yaala garoonka diyaaradaha konteynerada isdaba safan inta hay-adooda ka shaqeynaysa inta qof soo shaqo tegaysa diyaaradaha transportiga maalinba nairobi shaqada aadaya kasoo noqonaya dadka shaqada loo qaaday lagu soo celinayo kharashka millions kale ee soomaaliya lagu bixinaya waa maxaa kalifay ma soomaalida laga waayo dhalinyaradii wax iyaga shaqadii intii loo abuuro shaqadii qabtoo gudaha ay ka shaqeeyaanoo ciqaabka ku waxeeyaan waxaan is leeyahay dowladduna ha ka hadasho oo iyadoo laftirkeedu mas-uuliyadda ummaddan ka saaran dowladda federaalkii ha garato mas-uuliyadda ka saaran shacabka soomaaliyeed iyo dhalinyarada ha la qabto dadkan dadka dacaayadda iyo barobagandada oo sameynaya magafayaasha la yidhaahdo hana loo abuuro shaqooyin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalki oo shaqooyin intii loo abuuro bal ha la dhimo dadka dibadda laga soo qaadanaya iyo dadka ajnabiga faraha badan ee la shaqaalaysiinaya iyo shaqada qofka dhallinyaradii uu qaban lahaay cid kale loo raadinayo xalkeeda hala raadiyo oo ha la isweydiiyo dhallinyaradani maxay ku war maanta hadday waxna shabaab dilo waxna qarax ku dhintaan waxna ay badda ku dhintaan ina ay gaaji abaar u dhibaato jiilkani hadda wuu dhammaanaya dadkan beriya u ah waayo cidday sugayaan waayo cidda dadkaanu maqanin dadka laga warsugayo beri jawaabta laga helaya waa kuwe waa generation dhan oo meesha ka baxaya dhalinyaraana maanta ugu waxaysan odayaashii hore wax dhammaada iyo wax qabiil dilay iyo wax magaciisi madaxiisu hallaabay wey inaa dhalinyaradiina hadda buufis iyo bad ku dhintaan waxna shabaab laay waxna shabaabka ay askariga kaga dhintaanoo siu hadda puntland qolada tagtay oo kale ay noqdaan waxaan is leeyahay waa arrin muusif xaqaano aada looga xumaado waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooda war mas-uuliyiintoodna ilaahay uga cabsada waxaa dhabta ee maanta yaalla ilaahay uga cabsada oo bal dadkan iyo dhalinyaradan qaabkii shaqo loogu abuuri lahaa ee shaqadooda wax looga qaban lahaa ka shaqeeya qolyahan internationalka waxbaan caawinaynaa leh wax noo sheeganayo xoolaha aadna siinaysaan waxba diyaarad iyo meel aad ku degtaan iyo hoteello qaaliga ku waxayni shacabkanaga u baahana shacabkanaga hala maalgeliyo oo dhalinyarada waxa loo qabto way ka hadlaan waxaad maqlaysaa dhalinyarada iyo haweenka dhalinyarada haweenka waa labada baahid iyo duruufta ugu badan waxna looma qabto waana la sheegsheegaya internationalku ha naga da-ayeen youthka iyo haweenka ay annaga dhalinyarada marba nagala hadlayaan ay leeyihiin dhalinyaradii youthka iyagiina waxba uma qabanayaani shaqaalahay wataanna dibadday kala yimaadaan wax badan qaabkaasi ku noqonayaan waxay la tahay haweenkuna intaasoo nin maanta oo dhalinyaro oo dhibat hooya iyay ku agoontooda hooyaa asay u qaado ninkeeda u yahay hooyaa dhashay ay wax ka sugaysay waa waxa ugu badan dhibaatada ku dhacay waxqabadku dhalinyarada ha galo ama gabdhaha ha noqdeen ama wiilaal ha noqdeen waan ka xumahay waan ka tacsiyeynayaa guud ahaan shubadda soomaaliyeed iyo eheladiiba waan uga tacsiyeynayaa laakiin alleen allah ka noqdo magafana in la qabto dhalinyaradana shaqo loo abuuro facebookana waxaan u malayn aanu mana gale laakiin dadka facebooka galowna bal inuun ilaahay ka cabsadoo barobagandhada aan jirin iyo dadka waxaad sawirada guryahaydaan lahayna isku soo sawiraysaan aad wax kaga sheegsheegaysaan iska daayo cariishka gurigiina reerkiina ku yaallaa kuu dhaame ha ugu yeedhina ninka dhibkaa maray oo dhibka dadka kale ha ugu baaqan aad baad u mahadsanta